yani qalidan jirin ayaa macruufa waayo hadday sugnaato wuxuu noqonayaa hadday sugnaato wuxuu noqonayaa min siqaari taabiciin saas aawadeed taabiciintii may qalidan jirin saxaabana hadalkeeda badal waxaana inoo diin ah wixii saxaabadii rasuulku sala allahu alayh wasalam ku sugnaayeen markay saxaabadii rasuulku joogeen waxaan diin ahay maanta diin noqon maayaan waatuu imaam maalik uu yihi raxmat ullaahi calayh laa yuslixu annaasa ila ma aslaxa awal waxaa marka hadal macnihiisu uu yahay yani dadka ma hagaajinayo yani wixii ummadi ummaddii hore hagaajiyey mooyaane faman lam yakun yowmaidin diinan falaa yakunu lyawma diinan wixii aan maalintii markaa saxaabada ay joogeen aan diin ahayn maanta diin noqon maayaan laa yuslixu annaasa ila ma aslaxa awalaha dadkana ma hagaajinayo ma islaaxinayo wixii awalkeedii hagaajiyey mooyaane islaaxiyey mooyaane waxaan maalintaa diin ahayna maantana diin noqon maaya maalik ibnu anas saas wuri uma qara markaasuu wuxuu akriyey qawlahu tacaala alyawma akmaltu lakum diinakum waatmamtu calaykum nicmatii waradiitu lakum alislaama diina aayaddaasu akriyey maantaan idiin dhammaystiray oo idin kaamil yeelay diintii markaa saas aawadeed afarta madhabood mid ka mida in la qallitaa waajibinta la waajibinayo cala annaasi ajmaciin dadkoo dhan lagu waajibinayo oo la odhanayo ruux kastaba waajib waxa ku ah inuu afartaa imaam midkood qallito ama bacdu naas baabay waajib ku tahay inay afarta imaam midkood qallitaan oo cid khilaafsan oo culammadii kale la midka ahayd ma qallilan karaan fii mas'ala waaxida waa qowl baila waana bidco bidco kastaana waa baadi iyaakum wamuxdathaati alumuur faina kula muxdathatin bidca wa kula bidcatin dalaala wa kula dalaalatin fi nnaar sida rasuulku sala allahu alayh wasalam inoo sheegay wax kastoo diinta lagu soo darisiiyo inay bidco tahay bidco kastaana inay baadi tahay baadi kastaana inay naarta ku sugan tahay inay naarta ku sugan tahay ziyaadada wa kula dalaalatin fi nnaar rawaahu nasaai fi sunanih yani nasaai baa sunankiisa kusoo wariyey ibnu taymiya fii bacdi kutubihi waa wahmiyey wa bilmunaasaba waxaa la yidhahdaa wahamun baa la yidhahdaa yani wahmun waxa weeye waa dani daciif ah ama ka kaladka ah waxa weeye waa wahima yawhamu wahaman cala wasni kalita yaklatu kalatan waa waham whada wahamun culamada muxadisiintu aad bay u isticmaalaan saas aawadee bacdu alaba hadalka ay yidhahdaan wahuwa wahmun ay yidhaahdaan waa laxni wa huwa wahamun wey marka ibnu taymiya wuxuu ku dhacay waham fii bacdi kutubi oo waxau yihi nebigu ma odhan sala allahu alayh wasalam wa kula dalaalatin fi nnaar lakin nasaa-i baa sunankiisa kusoo wariyey wa saxaxahu lalbani oo waxau ihi sanadkeedu waa saxiix almuhim waajibinta dadka lagu waajibinaayo afarta imaam midkood in la raaco ama la qallito ama afarta madhabood midkood la qallitaa daliil inaanay lahayn ayaa butlan ugu filan shay kastoo muxdatha oo diinta lagu soo darisiiyaana waa bidco waana dalaalo taasina taxriim bay ugu filan tahay qowlkaasi uu xaaraan yahay taasay ugu filan tahay waata kale in la yidhaahdo afartaa shiikh baa la qallidan karaa ama imaam oo ay waajib tahay in la qallito mid ka mida culammadii kale ka horraysay iyo kuwii la waktiga ahayd iyo kuwii mashaayikhda u ahayd iyo saxaabadii masaa'ishay ku khilaafsan yihiinna lama qallidan karo xataa abubakar iyo cumar lama qallidan karo mas'ala hadday ku khilaafaan ibnu cabbaas iyo ibnu cumar lama qallidan karo mas'ala hadday ku khilaafaan oo afarta markaa imaamba ay si kale maraan sidaasna waxa weeye waatay tasriixiyeen in badan oo mutaakhiriinta ka mid oo butlaankaa ku dhaceen wadaadka saawi la yidhahda xaashiyadiisa uu jalaalaynka saaray markuu maraayo fii tafsiiri qowlihi tacaala walaa taqulanna lishayin inii faacilun dalika gadan ila an yashaaa allah wuxuu soo aroorinayaa afarka ibnu cabbaas laga soo wariyey waxaynu ku soo sheegnay fii baab xagaynu kusoo sheegnay fii baab alistisna mukhasisaadka mutasilka ah oo istisnaa ah khaasatan istisnaaga halkaasaynu kusoo sheegnay marka wuxuu odhanayaa isagoo ra'yigaa in la qallito fogeynaaya ayuu wuxuu odhanayaa liana alahda bidawaahiri alkitaabi waasunnati min usuuli lkufr bimacnaa waxa weeye shaygii wuxuu marka hore sheegaya u odhanaya afarta madhabood wixii khilaafsan ruuxii yidhaahda ama ku taga ama qaataa waa daallun mudilun walow waafaqa daahira aaya aw daahira xadiid aw qowla صaxaabiyin buu odhanaya waxaa afarta markaa yani madhabood ama imaam khilaafsanna walow haba ahaado mid waafaqaya aaya daahirkeed hore wuxuu tilmaamay ciddii markaa qaadata ama ku fatwoota shay afarta madhabood khilaafsan inuu markaa yahay ruuxaasi daallun mudilun marka sida walow waafaqa daahira aayatin aw xadiiin daahira xadiiin aw qowla صaxaabiyin liana alahda bidawaahiri اlkitaabi wاsunati min usuuli kufr marka dad fara badan waxaynay kala farqinaynin afarta madhabood baa shayga isku waafaqay iyo iyo ummaddaa ku ijmaacday ama culammadaa ku ijmaacday oo waxay moodayeen ijmaacii markaa saxiixa ahaa inay tahay hadday afarta madhabood mas'alo isku raacaan saas aawadeed suufiyadu warka ay yidhaahdaan yacni markaa sheikhulislaam ibnu taymiya toddoba iyo toban mas'alu ijmaaca khilaafay sabcata cashara mas'ala toddoba iyo toban mas'aluu ijmaaca khilaafayda ay sheegayaan ijmaaca waxay u wadaan afarta madhabood buu khilaafay waxay moodayaan afarta madhabood in la khilaafaa inay ijmaac tahay ijmaaca saxiixiina ma aha afarta madhabood waxay isku waafaqaan ijmac saxiixa noqon mayso waayo waa bacdu alculamaa ama waa bacdu umma waa ummaddii qayb ka mid a ama waa culamadii qayb ka mid a culamada mujtahidiintina kuma koobnayn afarta markaa imaam kuma koobnayn waa ka badnaayeen culamo badan oo ka waaweynayd baa jirtay oo culamaau saxaaba waa ka waaweynaayeen si afarta imaam culamaau taabiciin waa ka waaweynaayeen afarta imaam culamadii kale atbaacu taabiciinta ahayd bacdii ka midi waa ka waaweynaayeen afarta imaam wahaakada waata uu yidhaahdo ahlucilmiga qaarkood ay yidhaahdeen inuu dahabi ahaana waan u malaynaya abu cabdillahi dahabi allays bnu sacad afqahu min malikin walakina asxaabahu dayacuuh lays bnu sacad waa ka faqiihsanaayo waa ka fiqhi badnaa imaam malik lays bnu sacad baaba ka cadcaddaa laakiin saaxiibadii bimacnaa ardaydiisii baa dayacday oo cilmigiisii faafin weydey cilmigiisii faafin weydey almuhim la yidhaahdo culamo isku waktiya qaarkood in la qallitaa waajiba qaarkood in la qallitaana ma banaano dhammaantoodna min culamaa'i ahli sunnati waljamaca ay ka mid yihiin oo min akaabir alculamaa ay yihiin waxaa ku jiran waxaa ku jira taxakum iska maroorsi iyo iska xukunsi baa ku jira xukun ilaahay soo dejiyeyna maaha waa xukmun bigayri ma anzala allah waa xukmi aanu allah soo dejin ee mustacala oo la samaystay marka butlaankiisu sidaas iyada ah ayuu acdiya qodobka labaad ee ku saabsan ijtihaadka waxaa la xidhaya qarnigii afraad oo qarnigii afraad laga bilaabo ilaa yowmi alqiyaama mujtahid iman maayo ta noocaasi waxa weeye waa arrin aan daliil lahayn laa daliil haddii la yidhaahdo intii hore lasoo dhaafay ba markaa ilaa afartii boqol ilaa hadda ayaan mujtahid soo marinna waa qowlun bigayri cilmin waa hadal cilmi la-aan lagu yidhi waayo culammada yaa yaa wada miisaamay oo dabad ku aqoonsaday inaynay xajul ijtihaad gaadhin xukunka cidda xukuntay waa iyo muqallid baa xukumay mise mujtahid haddii la yidhahdo mujtahid baa xukumay oo ku fatwooday inaan mujtahid markaa jirin ilaa qarnigii afraad laga soo bilaabo ee xukumitaanka la yidhi mujtahid baa xukumay lafteeda ayaa burinaysa inaan albaabkaasi wada xidhmin haddii la yidhahdo muqallid baa xukumayna waa xukum jaahil xukumay oo cibro maleh oo jaahilku muqalidka culamadu waxay yidhaahdeen waa min cidaadi ljaahiliin waa fii cidaadi ljaahiliin oo cilmigu waa shayga daliilkiisa in lagu garanayo aasuu calaamat ibnu lqayim odhanaayo alcilmu macrifatu lhudaa bidaliilihi madaka wataqliidu mustawiyaani cilmigu hanuunka in lagu garanayo daliil weeye taas iyo taqliidkuna ma sinna hanuunkii oo daliil lagu garanaayo iyo taqliidna shaqo iskuma lahoo ma sinna waa kala tegayin waatu calaama ibnu cabdilbar xaafid lmaqrib waatuu yidhi culammadu waxay ku ijmaaceen muqalidku inaanu culamada ka mid ahayn ijmac buu ku soo raray ijmaac culamadu isku waafaqsay ibnu cabdilbar baa odhanaya markaa sidaas aawadeed warkaa ku saabsan yani mujtahid ma imanaayo afartii boqol wixii ka dambeeyey ama ma iman mid waliba saasay qaladu tahay haddii la yidhahdo ilaa yowmi alqiyaamana mujtahid ma imanaayona waxay noqonaysaa wax haybi oo laga sii warramaayo shay hayb ah oo mustaqbaloo soo socda ayaa laga warramaya marka mamala awaal baa haybkaa lagaga warramay inaanu ilaahay cid ugu tafadulayo cilmi ijtihaad gaadhsiiye aanu jiri doonin yaanu ka baqan ruuxa caynkaas odhanaya inuu markaa lagu yidhaahdo aakhiro man aladii yata'allaa calaya anlaa yaxsula mujtahidun ilaa yowmi alqiyaama waata ku soo aroortay xadiiska saxiixa ah laba nin oo reer banu israa'iil ka midi inuu midkood ahaa mid xumaanta ku loofaro ku israafa mid kalena wuxuu ahaa mid cibaadada ku ijtihaado ku dadaala markaasaa kii cibaadada badnaabaa wuxuu soo maraa kii xumaanta ku loofari jiray markaasuu yidhaha yaa haada aqsir warhoy ka gaabso waxan oo iska dah markaasuu dabeedna wuxuu yidhaha dacnii dacnii wa rabbi anigii rabbigay isu kaaya daa abucista calaya raqiiban ma waxaa lagu soo diray inaad ilaaliso adaa xisaabaya arintii dambe u cadhooday kii caabidka ahaa markaasuu dabeedna wuxuu ihi wallahi laa yakfir allahu lifulaan yani siduu xumaanta u farabadsanaya daraaddeed ayuu wuxuu u yidhi ilaahay hebel uma dembi dhaafayo ayuu dhaar ku maray arrin mustaqbaliyuu ka hadlaya wuxuuna sabaystay maadaama marka xumaantii uu farabadsanayo ku loofaraayo kacaynkaas markaa ilahay inuu dembi dhaafo xamaas iyo kiiro diinta u kiiroonayu sidaa u yihi aakhira ilaahay uu yidhahda man iladii yata'allaa calaya anla akfira lifulaan kii igu ku dhaaranayay mee hebel inaan u dembi dhaafayn macnuhu muxuu markaa u fasirmi karaa de waxa weeye ma keybkaan ogahay buu ufasirmi karaa mise rabbi baan qaadir ku ahayn buu ufasirmi karaa calaa kulli xaal arrinka noocaase uu ku dhacay waxay noqotay arrin kabiiro oo muubiqa ah khatar ah kabiira ilahay wuxuu yidhaahdaa isagana waa u dembi dhaafay adigana camalkaaga waa buriyey markaasaa naarta loo taxaabaa la geshaa kii kale xumaanta ku loofarayana waa loo dembi dhaafaa atuu markaa sheekhu odhanaayo asheekh moxamed ibn cabdilwahaab raximah اllah fii kitaabihi tawxiid uu ku odhanaayo masaaishiisa masaaisha kitaabka uu ku odhanaayo markuu xadiidkaa sheego wa fiihi ana الshakصa qad yugfaru lahu bisababi min akrahi اlأshyaءi ilayh aw cibaaraةa naxwaha waxaa xadiidka ku sugan in qofka ay dhici karto in loogu dembi dhaafo sabab waxyaalaha ugu nacaybka badan yahay ka mid ah shuraaxa kitaabta tawxiid bacdi ka mida bacdu almashaayikh alfudala masalada markay qaarkood marayeen raximahum allahu jamiica waxay bacdigood yidhaahdeen wejiga uu sheikhu ka qaatay ima daahirin waxayna u badan tahay taxdiir inaanu kitaabka ku samayn jirin ee waxa weeye irtijaal ay ahayd wa ilaa marka arrinku waa waadix waa cad yahay qofku in la yidhaahdo ilaahay ku dembi dhaafi maayo wuu necab yahay oo lagu dhaafo haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay inuu kaasi dhaar ku maray inaanu ilaahay u dembi dhaafaynin oo qofku aan raalli ka noqonayna uu necab yahay sidaas yada ah waayo arrin markaa uu necab yahay baa lala waajahay min akrahi alashyaa ilayh wallahi laa yakfir allahu lifulaan haddana sababtaasaa loogu dembi dhaafay wa fiihi ana shaksa qad yugfaru lahu bisababin min akrahi alashyaa ilayh almuhim qof kale mujtahid ma imanaayo ilaa yowmi alqiyaama hadduu doono sidaaba ku dhaaranaya ma wuxuu u jeedaa qeybkaan ogahayo yani mujtahidiin aanu imanayn daliil ii sheegaaya ama cilmi markaa ii sheegaayaan hayaa mise wuxuu u jeedaa rabbi baan qaadir ku ahay mid waliba waa cadiimatu min alcadaa'im calaa kulli xaal labadaas qowl ee ku saabsan ijtihaadkii waxaa la xidhay qarnigii afraad iyo qowlka labaad ee ku saabsan taqliidka waxa waajiba oo shaksi walba waajib ku ah ama bicibaara ukhraa bacdu nnaas bay waajib ku tahay afarta imaam midkood in la qallitaa mid waliba saasuu baatil u yahay waa dhici kartaa shaksigu qowl afarta madhabood khilaafsan culamo kalo afarta imaam ka waaweyn inuu qallito waa dhici kartaa oo mas'alo ay ku khilaafeen culammadii kale ka waaweynayd ee qaarkood saxaabo lahaayeen qaarkood taabiciin lahaayeen in iyagana lagu khilaafaa waa dhici kartaa marka ruuxa odhanaayo mujtahid ma imanayo ilaa yowmi alqiyaamana waxaa lagu odhanaya laqad xajarta waasican shay ballaadhan baad marka xajrisay oo mancimay fadliga ilaahayna waa waasic almuhim taqliidku waxa weeye shaikhu lislaam ibnu taymiya waxau ihi altaqliid walijtihaadu taqliidka iyo ijtihaadka mid kastoo ka midi waa jaa'izun fi ljumla duubduub ahaan waa bannaan yahay bimacnaa mid walba waxbaa ka bannaan dadka qaarna taqliid baa ku waajibaya dadka qaarkoodna ijtihaad ayaa ku waajibaya ama u banaanaanaya ama u bannaanaanaya inay marka ijtihaadaan masalada ijtihaadka ku saabsani waa inoo dambaysaa tacasubaadka madaahibtu aad iyo aad bay marka u daraadeen quluwi badan baana soo baxay xataa waxaa dhacday inay waxa weeye madaahibtii madhab kastaaba inay imaamkooda koolkooliso taas yadaabaa dhacday oo xambeligii u yidhaahdo xambeli noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo shaaficigii u yidhahdo shaafici noqo kamana wada dhicina waa bacdigood oo maalikigii noqo yidhahdo maaliki noqo kamana wada dhicina waa bacdigood wahaakada midkood baa waxau yidhi lain qalda الناaس الأئmة inanي lafي madhب الxbr بn xmbl rاaغب uqlb fatwah وaأxshiq qwlh wlلنaasi fيma yacshقuna madahib hadday dadku aimada qalitaan anigu waxaan la dhacsanahay أxmed ibn xambl hadalkiisaan qalidanaya uqalidu yani isagaan madhabtiisaan qalidanaya qawlkiisana waxa wey waa la dhacay waa lafd alcishqa oo isticmaalay isticmaalkiisu ma fiicna waayo suufiyada ayaa markaysagaa xubbi oo dhan cishqi iskaga magacowday ilaa ay yidhaahdeen waxa weeye ilaahay iyo rasuulkiisaana caashaqna caamada oo adiga ka maqla caashiqna basalli caleh waata yidhahdaan yani halkaas waxay ka soo qaateen suufiyada laakiin asaalatan ereyga cishqi la yidhaahdaa waa alxubu maca shahwa marka siday suufiyadu u itlaaqeen oo u isticmaaleen o u waasiciyeen lugatulcarabka asiilka a waasic uguma aha mid kale waxa uu yidhi ana xambaliyu ma xayitu wain amut fawasiyatii linaasi an yataxambaluu intaan nool ahay xambali baan ahay haddaan dhintana dardaarankaygu wuxuu yahay dadkaan uga tegayaa inay wada xanaadilo noqdaan mid kale isaguna waxa uu yidhi oo shaafici ah hadal markaa kaas oo kale lamid a min shucab اliimaani xubub bnu shaafici buu ku leeyahy qaybaha iyo gobollada iimaanka ay ka mid tahay shaafici in la jeclaado waa nisba ila اljad markaasu dabeedna wuxuu tilmaamay in yani jeclaanshaa la jeclaanaya inuu faral yaho sunno aanu ahayn ana shaaficiyun ma xayitu wain amut fawasiyatii linnaasi an yatashafacuu buu yii haakada calaa kulli xaal waktigii saxaabada ma jiri jirin cid markaa sheikh intay qallidato fii kuli ma yaquulu jumlatan watafsiila aan waxba ku khilaafin aan waxbaba uga weecan oo cid aan rasuulka ahayn sala allahu alayhi wasalam yacni wax kastuu yidhaahdo ruux markaa cid ala qallidata kuma jirin saxaabada rasuulka sala allahu alayh wasalam xataa waktigaa aimadu jirtay taqliidku hadda siduu yahay waagaa ma ahayn waxaad arkaysaa waxa weeye iyadoo la odhanaayo abu yuusuf iyo maxamed ibnu xasan oo saaxiibaya abi xaniifa abu xaniifa waxay ku khilaafeen markiisaga sulusulmadhab ama sulusay madhab madhabta abu xaniifa marka saddex meelood loo qaybiyo laba meelood ahaan ama marka saddex meelood loo qaybiyo meel ahaan waxaad arkaysaa muzani oo saaxibu shaafici ah oo la odhanayo shaafici wuxuu ku khilaafay sulusulmadhab madhabta marka saddex dalool laga dhigo dalool buu ku khilaafay weliba hadda sida mutaakhiriintu ay noqdeen yani waxay noqdeen inay waxa weeye waxyaalahay weliba farciyeen yani asxaabtii dambe iyo fuqahadii mutafaqihadii dambe waayadii dambe soo kacday waxay farciyeen inay marka qallitaan shaaficiya waxay leeyihiin waxaa la qallidanayaa yani nawowi iyo raafici siday yidhahdeen masaail badan oo shaaficiyaan odhana nawowi iyo raafici yidhahdeen baana jira bale waaba kasii markaa gudbeen oo waxay ku leeyihiin nihaayad iyo tuxfadaa la qallidanaya xanaabilada saasi le fiqulxanaabila waxaa laga yaabaa zaad lmustaqnac iyo iqnaaca inuu ku wareego oo laga soo guuray kutubtii hore oo in badan markaa taa ay qallitaan marka calaa kulli xaal qaar iyagu markaa xataa sheeganaya inay muqallido yihiin bay dad badan isii qallidanayaan markaasu wuxuu noqonayaa muqallidu lilmuqallidiin muqallid buu sii qallidanaya almuhim taqliidka qaar kale huluubay ku sameeyana waxay yidhahdeen taqliidka dhammaantii waa xaaraan qowlkaasina sax ma ah waayo dadka qaarkood rutbadooda iyo darajadooda waa inay wax qallitaan haddii daliilkii loo sheegana laa yacqilu ma weelaynayo ma fahmayo mana garanayo waxaad u sheegtay waxay tahay mana garanaayo waxaad u sheegtay waxay tahay masaa'ilka waaweyn baa laga yaabaa inaan u fahmin markaa ruuxii caamada ahaa waxaan xasuustaa qiso uu ii sheegay markaa nin shiikhi waxa uu ii tilmaamay waxa weeye waa in jeelka la xidhay lagu xidhay wakti hore dabeedna wuxuu yihi waxaan markaa dhigay kitaabka la kitaabu tawxiid baan akriyey waxaa soo xidhnaayo kiis weyn lagu haystay nin iska caama ah kiis kiis dhiig ku saabsan baana lagu haystay dabeedna markay maqaaribta tahay buu dabeedna awliyo wuxuu yaqaanu xashriyaan sheekh below sheekh below markaasu u baaqaa isagoo gargaar weydiisanaya wardigiisaasu iska wataa anigana dhegtaasu iga maala maalintabu wuxuu igu yihi sheekh waxaan ku weydiiyey su-aal laba su-aalood baan ku weydiiyey su-aasha koowaad waxay tahay axaadiista markaad sheegto qaarkood baad waxaad tidhahdaa muslim baa soo wariyey axaadiista maqaar gaala soo warisaa jirta su-aasha labaad wuxuu yihi awliyada baryista la baryaayo sheekh maxamed rabiic wuxuu nagu yihi waa tawasula waa banaanta adiguna waxaad leedahay waa shirk iyo gaalnimo labadiina haddaan eegana shiik weyno muctarafa isaga ah aniguna ruux caamaa baan aho waxba ma akriyo sidaan ku garanayaa waxaad sheegaysaa inay xaq tahay iyo wuxuu isagu sheegaya inay xaq tahay saan ku kala garanaya saan anigu kala fahmaya adiguna qaala allahu wa qaala rasuuluhu baad leedahay isaguna qaala allahu wa qaala rasuuluhu buu leeyahy adna mar kala garanaayo yani masaaishii ka waaweynayd ayaa laga yaabaa ruux caamadii inaanu fahmi karin waxaad daliishatay inay daliil ku tahay iyo in kale almuhim ruuxa markaysa waxaan markaa inuu taqliid inuu wax qallidan karo adila loo hayo fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun baa ilahay yihi ahlu dikriga weydiiya kuwa markaa qur'aanka iyo sunada u ehelka ah kuwaa su-aala culamada weydiiya haddaydaan garanay waxay yidhahdeen qolyaha markaa taqliidka yidhi waxa weeye si walba xaaraan buu u yahay waxa la yidhi weydiiya ma aha ra'yigoode wixii ilahi iyo rasuulkiisu yidhahdeen weydiiya looga jeeda dee miyuu garanaya wixi ilahi iyo rasuulkiisu yidhahdeen miyuu garanayaa inaad waxaad u sheegtay ay tahay aayadii inay xadiis tahay iyo inaad waxaad sheegtay daliil u tahay iyo in kale ma kala fahmaayo marka inuu daliilkii u sheego u yidhah saasaa u daliila isagaan daliilkii fahmaynin oo aan garanayn waxaad akriday inay daliil tahay iyo inay markaa shicir tahay taqliid kaga bixi maayo waa taqliid taqliidkii un baa magac kale loo sameeya taqliid weyn mar haddaanu fahmayn oo kala garanayn waxaad u sheegtay inay markaa tahay gabay inay tahay iyo inay aayad qur'aana tahay ama aanu kala garanayn inay waxaa daliil u tahay iyo inay u ahayn inay qur'aan tahay waaba garanaya lakin inay daliil u tahay iyo in kala garan maayo e waxa wey taqliid kaga bixi maayo taqliid buu noqonaya waa muqalidu waxay yidhahdaan waa iyadii hore meeladu waxa weeye dad marka waxa weeye aan cilmi lahayn joogaan oo mid jaahil oo aqoon daranna uu haysto ayaa waxa u tegey ba la yihi sheikh dadka qaar waxay ku sheegaan shiikha u tegey wadaad marka waxa weeye dhintay ilaahay u naxariisto af guriye la odhan jiray af guriyaa la odhan jiray baa la almuhim meeshii markuu u tegey buu waxa weeye waxyaalo badan oo baatil uu ka arkay dabadna waa qabsaday dabeedna wuxuu yihi arisukankan golahaynu ahaado digdiglihii jahliga ku haystaasaa yidhi caamadii ula soo ballamo wuxuu ku yihi war ninkaas ma waxaan idhaahdaba ha ha ha ha gur mise wax igu khilaafo gudi waxaan idhaahdaba hadduu ha ha haadaa guro waxa weeye de anaa saxan waxba sheegi maayo hadduu yidhahdo ma aha sidaas dee isagaa saxan markay isu yimaadeen golihiibu wuxuu ku yidhi warkan alif maye markaasuu yihi ha markaasuu ba kordhigan yahi markasuu yihi ha qul huwa allahu samima tahay markaasuu yihi ha su-aalo noocaasoo meesha hadda aan khusaynin ayuubu dabadoo qabka sheekhiina markuu ha ha yidhi maxaad haddaan lagu haysataa buu yihi gacantaa buu saaray marka caamadii heerkaasay joogtaa marka in la yidhahdo caamada noocaas ah taqliidyaga uma banaane e daliil baa loo sheegayaa daliilka ay garanayaan taqliidna waa kaga baxayaan darajatu itibaac bay gaarayaan waxaad moodaa inay tahay waxaan markaisagaa suuragal ahayn laa caqlan walaa sharcan dadkuna taqliid inay ka wada baxaan ma suuragal aha waayo macaashkiiy wax waliba wada tacadulayaan haddii la yidhahdo markaysaga mid walba xaddal ijtihaad inaad gaadhaa waajibkugu ah ama cala alaqali markaysagaa aalib weyn aad noqoto arday weyn oo darajatu itibaac gaadho waxa weeye dee masaalixdu waa istaagaysa almuhim waxa weeye wasadku waa sidaa sheikh lislaam ibnu taymiya sheegay inuu taqliidku yahay jaa-izun fi ljumla yani saas yeelan wtaqliidu taqliidku qabuulu qowli lqaa'ili yani hadalka mid yidhaahdo in la aqbalaa la yidhahdaa min gayri xujatin iyadoo wax xujiya daliila aan loo garanayn facalaa hada sidaa marka lagu socdo qabuulu qowli nabiyi sala allahu alayh wasalam hadalka nebiga aqbalada la aqbalo yusamaa waxaa lagu magacaabaya taqliidan baa lagu magacaabaya waa daciif weeyaan sidaasiy hadalka nebigu iskiisuu xujo u yahay xujo mar hadduu sidiisa u yahayna taqliid lagu magacaabi maayo marnaba wa minhum culamaday ka mid ahaadeen man qaala cid tidhi altaqliidu taqliidku huwa qabuulu qowli lqaa'ili yacni waxa weeye hadalka mid yidhaahdo in la aqbalo oo la qaato weeye wa anta laa tadri adigaan garanayn min ayna qaala meeshuu ka yidhi ama min ayna qaalahu meeshuu ka yidhi hadalkaas fain qulnaa haddaynu idhaahno ina anabiya sala allahu alayh wasalam nebigu kaana yaquulu wuxuu ahaa mid yidhaahdo bilqiyaasi qiyaaska bimacnaa wax qiyaasta ijtihaadaa loo jeedaa fayajuuzu waxa bannaan an yusama in lagu magacaabo qowluhu calayhi asalaamu ama qowlu nabiyi sala allahu alayh wasalam taqliidan taqliid in lagu magacaabo ayaa markaa bannaan marnaba in lagu magacaabo hadalkiisa taqliid oo taqliidkuna tacriifkiisu kaa la soo sheegan yahay sax ma aha waayo hadalka nebigu waa xujatun binafsihi hadduu xataa ijtihaadana yani ijtihaadkiisii hadduu ku khataco yacni waa laga baraarujinayaa oo looma sugaayo haddii loo taqriiriyana taqriirka loo sugee lagu inkiri waayey ayuu markaa ku noqday xujo iyo waxii ku noqday wa ama alijtihaadu ijtihaadka miya wa ama alijtihaadu ijtihaadka miya fa huwa markaa ijtihaadku badlulwusci in awoodda la bixiyaa la yidhaahdaa iyo karaanka fii buluuqi alqaraadi ujeeddada in la gaadho lagu bixiyo falmujtahidu mujtahidku in kaana hadduu yahay kaamila alaalati aaladiisu miday dhammaystiran tahay aaladiisu miday dhammaystiran tahay bimacnaa waxa weeye waxyaalaha uu u baahan yahay ee ijtihaadka gaadhsiinaya miday u dhammaystiran yihiin fain ijtihaada hadduu ijtihaado fi lfuruuci faracyada ku ijtihaado masaa-isha fiqhiga ah wa asaaba xaqana uu haleelo asiibo falahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday wain ijtihaada hadduu ijtihaado wa akhطa'a uu khata'o oo uu markaa yani sawaabkii iyo xaqii sheego falahu ajrun waaxidu ajar keliya u sugnaaday wa minhum man qaala culammaday ka mid ahaadeen cid tidhi kullu mujtahidin mujtahid kasta oo fi lfuruuci furuucda gudaheeda ijtihaada musiibun mid xaqa haleelay weeye walaa yajuuzu ma banaano an yuqaala in la yidhaahdo kullu mujtahidin mujtahid kastoo fi lusuuli usuusha gudaheeda ku ijtihaaday musiibun waa mid xaqa asiibay masaa-isha ictiqaadiga mid kastoo ku ijtihaaday xaqii waa asiibay lama odhan karo lianna dalika maxaa yeelay kaasi yu-addii waxay geyaysinaysaa ama keensanaysaa ilaa taswiibi ahli dalaalati cidda baadida u ehelkaa in markaa lagu sawaabnimo xukmiyo oo la yidhaahdo way saxan yihiin bay keensanaysaa kuwaa baadida u saaxiibkao min annasaara kiristaan ahaaday minkaasi waa bayaaniyo iyo walmajuusi kuwa dabka caabuda ahaaday iyo walkufaari gaalo kale ahaaday iyo walmulxidiina mulxidiin ahaaday intaas oo dhan inay musiibin yihiin ayay keensanaysaa wa daliilu man qaala daliilka markaa kii yidhi wa daliilu man kii daliilkiisa qaala yidhi laysa kullu mujtahidin ma aha mujtahid kasta oo filfuruuci faracyada gudaheeda ijtihaaday musiiban mid xaqa asiiboo haleelay qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisii baa u daliila uu nebigu yidhi man ijtahada kii ijtihaado fa asaaba xaqa haleela ama manta shardiya aad ka dhigto man ijtahada ku kastoo ijtihaado fa asaaba xaqa haleela falahu ajraani laba ajar baa u sugnaaday waman ijtahada ku kastoo ijtihaada wa akhطa'a markaa yani xaqa sheega falahu ajrun waaxidun ajar keliya u sugnaaday wa wajhu daliili daliilka wejigiisuna yani markaa wejiga daliilka waxaa looga jeedaa wejiga laga daliishanaya ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nebigu ana nabiya sal اllahu alayh wasalam nebigu khaطa'a wuxuu ku khata xukumay almujtahida mujtahidku ku khata xukumay taaratan mar wa sawabahu waa ku sawaabnimo xukmoo sawaab buu u nisbeeyey ukhraa ay taaratan ukhraa mar kale wallahu subxaanahu aclamu ilaahay baa u aqoon badan masaladan hadda wuxuu kaga hadlayaa sheikhu ijtihaadka waxa la yidhaahdo shuruuda ijtihaadkana hore ayuu kugu soo tilmaamay oo muftiga markuu ka hadlayuu shuruudda ka soo hadlay waxaanu tilmaamayaa mujtahidkii adawaat lijtihaad aaladihii uu ku ijtihaadi lahaa ay u dhammaystirnaayeen hadduu masaa-isha furuucda ah ka ijtihaado oo u xaqii asiibo ou haleelo laba ajar buu helayaa ajar wuxuu ku helayaa cala alijtihaad ijtihaadka uu ijtihaaday bimacnaa xaqa niyeystay ee uu ku dadaalay ajar labaadna wuxuu ku helaya cala alisaabati xaqa inuu haleelay buu kuhale ku helayaa xaqa inuu haleelo asiibay ayuu ku helaya hadduu xaqii sheego ajar buu leeyahay ajarkaa culammadu waxay yidhaahdeen ma aha markaysaga ajrun cala alkhata gefka uu gefay ee xaqa sheegay in lagu ajar siiyey maaha ee waa ajrun cala alijtihaad ijtihaadka uu dadaalay ee uu xaqa doonaayey qasadkiisu wanaagsanaa kuna dadaalaayey yani markaa taas ayuu ajarka ku helaya taas ayuu ajarka ku helaya waxaana u daliila xadiidkaas صaxiixaanka bukhaari iyo muslim ay soo wariyay camr bnu caas ida xakma alxaakima faاjtahada uma asaaba falahu ajraan wa ida xakma faاjtahada faakطaأa falahu ajrun lafdigiisu waa saas yani xaakimku hadduu markaa ijtihaado ou dadaalo oo uu xaqii haleelo laba ajar buu helaya hadduu dadaalo ijtihaado uu marka xaqii seegana hal ajar buu helaya laakiin bishari waa maxay waa inuu yahay xaddulijtihaad mid gaadhay mar labaadkana waa inuu xaqa doonaayo rabay oo xaqa markaysaga inuu yani markaa gaadho waa inuu qaasidin xaq ahaa mar saddexaadkana waa inuu awooddiisii wada bixiyaa si uu xaqa u gaadho saddexdaa shardi haddii mid la waayo wax ajara heli maayo wuxuu noqonayaa aasim buu noqonaya waa dambaabaya adawaatulijtihaad marka hore haddaynay u dhammaystirnayn oo xaasil u ahayn aw ijtihaado wuxuu yahay waa aasimun dad fara badani waxay caadaysteen yani dadan waxa weeye dalabatulcilmi qumanba xataa ahayn oo yani waxa weeye aan waxba markaa garanaynin bay waxay odhanayaan marka yani waxyaalo inxiraafaad iyo dalaalada u galo ama uu kitaalu fitan galo ijtihada fa akhطa waa ijtihaado waa khaطa'ay wa ana lahu lijtihaad wa xaggee ijtihaad uga sugan yahay ya ijtihaadkuma timir xabaal taalla marka waxa weeye marka hore shuruuda ijtihaadka waa inay dhamaystiranta haddaan shuruudda ijtihaadku dhamaystirnayn jaahilkii wa xukumuu noqonaya wa min qudaati naar waciid baa u sugan xadiisu burayda asxaabu sunan ay soo wariyeen alqudaatu halaaa qaadiyaani fi nnaari wawaxidu fi ljana rajulu carafa alxaqa faqada bihi fahuwa fi ljanna xaqana daliilkiisaa lagu gartaa warajulu lam yacrif alxaqa waqada linnaasi cala jahlin fahuwa fi nnaar xadiiskuna waa saxiix ruuxii xaqa garanaayey ee adiladiisa ku garanaayey ee xaqii markaa waxa weeye ku xukumay isagu ahlu janna ruuxii xaqa aan garanaynin ee dabeedna jahli wax ku xukumay walow qasadkiisuba ha wanaagsanaadeen waa min qudaati naar buu nebigu ku tilmaamo naartuu gelayaa buuri ruux xaqa garanayey oo ogaan uga bayday oo jawr iyo dulmi la sameeyey kaasina naartuu gelaya cali bn abi aalib isagu waxa uu yidhi xadiidkaa lamida mawquufa alqudaat halaaa qaadiyaani fi naari waaxidu fi ljana rajulu carafa alxaqa faqadaa bihi fahuwa fi ljana warajulu akhطa'a fahuwa fi nnaar yani akhطa'da waxay ku fasireen sida bagawiba sharxu sunnaha uu ku tilmaamayo loogama jeedo isagoo xaddul ijtihaadku u dhammaystiran yahay oo ijtihaadkiisii wada bixiyey oo xaqa qaasid u ahaa ayuu khatao markaasaa naar loo xukumay lagama tilmaamay ee waxaa looga jeedaa jaahilkii aan xaddul ijtihaad gaadhin kaas weeye kan la tilmaamaya akhطa'a fahuwa fi nnaar xadiidkan marka waxa weeye nebiga waxaa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam riwaayada xaakim soo wariyey burayda xadiidkiisa rasuulkaa la weydiiyey sal اllahu alيyه wasalam fama denb اladi yajhal qaala denbhu anlaa yakuna qaadiya xata yaclam xaakim baa soo wariyey waqawaahu الdahabiyu dahabina wuxu yihi sanadkiisu waa qawi xaakimna waa صaxiixiy almuhim haddii waxa weeye shuruud ijtihaad ay dhammaystirantao xaqa qaasida aanu ahayno doonaynin xaqa aanu raadinaynin iyadana waxa weeye waa waa dambaabaya hadduu xaqii doonayo shuruudu ijtihaadna u dhammaystiran tahay laakiin awooddii aanu wada bixinin bacdi awooddii ka miduu bixiyey taksiir buu sameeyo bacdina ma bixin hadda xaddulijtihaadna waa gaadhay waxa uu noqonayaa aasima waa dambaabaya culamaduna waa isla ogolyihin weliba waatuu odhanaya saaxibu jamc jawaamic wamataa qasara mujtahidu asima wifaaqan ibnu subki waxa uu ku odhanaya jamcu ljawaamica wamataa qasara mujtahidun goorta uu ijti- mujtahid taqsiir la yimaado asima waa dembaabaya wifaaqan yani waafaqsani la isku waafaqsan yahi la jirkeed buu ku dembaabaya bimacnaa waxa weeye ama xaal la isku waafaqsan yahi waa itifaaq saaxibu lmaraaqina ijmaacaasuu sidaa u tilmaamaya isaga وهو آثم متى ما قصر في النظر وفقا لدى من قدر baydkaas ku sheegaya bimacnaa dhammaan culammada wax garanaysoo dhan hadduu mujtahidkii taksiir la yimaado awooddii aanu wada bixinin waxa weeye waa ku dambaabaya taksiirkaasuu ku dambaabaya taasi waxay ku fasiraysaa saxaabadu warwarka badan ay ka bixin jireen waxyaalaha qaarkood ay ka ijtihaadeen ay ka warwari jireen inay dembaabaan sida caaisha iyo cali bn abi aalib iyo saxaabadii kale la midka iyagu arrinku ijtihaad uga dhacay bay haddana waxay ka warwari jireen in la cadaabo maxay uga warwarayaan say dad fara badan isku samirsiinaya waa ijtihaadeeno dee hal ajar baa helaysaan iskumay samirsiin jirin iyagoo iyagu xaddulijtihaad gaadhay iyagoo salaamata qalbigooda markaa salaamadooda la garanaayo oo taskiye ilaahay ay haystaan iyo rasuulkiisa taskiyeeye saxaabada cumuum ahaan iyagoo qaarkood janno loogu ballan qaaday ayaa haddana waxay ka warwari jireen yani ficilada qaarkood ay galeen sida marka waxa weya yani qitaalkii fitnada ahaa o kale oo weliba marka waxa weeye axaadiista qaarkood ay tilmaamayaan labada طaa'ifo midkood inay baakiye tahay oo haddana cali bn abi aalib iyadoo طaa'ifadii kale baakiye lagu sheegay u haddana ka warwarayay maxay uga warwarayeen yani armaa taksiir ku jira ijtihaadkiina oo laydin qabtaa waa ku dambeya tay uga warwarayeen waa taas taasay kuu fasiren almuhim mujtahid kasta musiib ma yahay mise ma aha masalada noocaasa waxaa ku jira khilaaf bacdiba waxay iطlaaqeen kulu mujtahid musiib laakiin sababku waxay tahay mujtahid kastaa musiib ma aha waayo xaqu masaaisha mutadaadiga iska horjeeda xaq waa waaxid ikhtilaafu tanawuc si waliba inay xaq noqoto waa laga yaaba ikhtilaafku hadduu ikhtilaafu tanawuc yahay bimacnaa sidani waa xaq sidani waa xaq sida qiraa'aadka qur'aanka o kale sida kayfiyaadka salliga nabiga ku soo arooro kale sida kayfiyaadka atixiyaadada ku soo arooroo kale sida marka waxa weye istiftaaxyada kala duwan waa ikhtilaafu tanawuc mid waliba waa xaq laakiin ikhtilaafka tadaadiga iska horjeedka ah shaygu waa xalaal iyo waa xaaraan waa waajib iyo ma aha mid un baa xaqa saasayna jamaahiirta culamadu qabaan marka waxa weeye musiibku waa waaxid yani aqwaasha iskhilaaftay mid un baa musiib ah oo xaqa asiibsan oo xaqa asiibsan waxaana u daliila xadiidkan waayo nebigu sala allahu alayh wasalam mujtahidiinta waa qaybiyey wuxuu u qaybiyey laba qaybood mid mukhtia iyo mid musiiba haddii waxa weeye mujtahid kasta musiib yahay lama yani marka waxa weeye haddii mujtahid kasta musiib yahay yani lam yakun litaqsiimi macnan lam yakun litaqsiimi macnan yani faa'iido ma yeesheen qaybinta nebigu qaybiyey ou midna ku magacaabay inuu yahay yani markaa musiib asaaba uu yihi midna uu yihi mukti oo akhطa'a uu yihi una ka tartiibe midna laba ajar inuu helayo midna hal ajar helayo yani farqi yani saa uma yeeshe wata kale waxaa u daliila qisadii markaa sulaymaan iyo daawuud ففهمناها سليمان مجتهد kasta hadduu musiib yahay lama kana litafhiimi macnan fahamsiintu macno ma yeelateen y sidana waa xaq sidana waa xaq sidani waa sawaab sidana waa sawaab masalaasi waxay ku dhisan tahay ambiyadu ma ijtihaadaan lakin sawaabku waxa weeyaan ambiyadu waa ijtihaadaan fi lmasaa'il الsharciya fi lmasaa'il اdunyawiya waa laisla ogol yaha waa itifaaq lakin fi lmasaa'il الsharciya ambiyadu ma ka ijtihaadaan yani waa banaanta inay ka ijtihaadaan lakin laa yuqaruuna calى alkhaطa lakin gef laguma sugo oo looma taqribiyo qolyaha markaa yidhi mujtahid kasta waa musiib bacdi baa waxay yidhahdeen haddaa ujeedaan mid mid kasta waxa wa musiib liljri ajar buu haleelayaayoo midna hal ajar buu haleelayaay midnaba laba ajar dee waa saxe lakin tacbiirkiina markaysagaa yani aan sax ahay lakin muraadkaa ujeedaan waa sax haddaad laakiin ujeedaan hadduu midna mujtahidna yidhahdo waa xalaal midna u yidhahdo waa xaraan waa xaaraan uu yidhaahdo yani mid kastaaba xaqii buu asiibay de waa baatil mas'aladuna waxay ku dhisan tahay ilaahay marka hore waaqica iyo dhacdo kasta xukun ma kaleeyahay qabla اجtihaad اmujtahidiin mise xukunka ilaahay wuxuu taabicu yahay daniga mujtahidka kuwale mujtahid kasta waa musiib waxay leeyihiin ilaahay waxa weeye dhacdo kasta xukum uu ka leeyahay ma jirto qabla ijtihaad اmujtahidiin ee marka mujtahidiintu ijtihaadaan oo ay si maleeyaan ijtihaad saaiqa ayaa waxa weeye markaa xukunkii ilaahay taabicu yaho raacaya sidan hadduu xukumaana xukunkii ilaahay noqon sidan kale hadduu xukumaana xukunkii ilahay bay noqon qowl kale waxa weeyaan in la yidhaahdo maya waxa weeye lilaahi xukmun fi kuli waaqicati qabla ijtihaadi mujtahidi ilaahay xukun buu ku leeyahay dhacdo kasta kuwa ijtihaadaya intayna ijtihaadin ka hor dabeed xukunka uu leeyahay bay qaarna asiibayaan qaarna seegayaan sidaasaana saxan oo sawaab ah qowlka kale waa baatil waxaana ka dhalanaya tanaaqud oo haddii markaa labadii mujtahid mid yidhahdo waa xalaal midna u yidhahdo waa xaaraan waxaa ka dhalanaysa fii xiin waaxid yani mas'aladu inay tahay xalaal wa xaraam xaqunama tanaaqudo walow kaana min cindi gayr illahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kaiira marka calaa kulli xaal taasna sidaas yada ah ayay tahay masaaisha ictiqaadiga ah alusuul waxaa looga jeedaa hadda yani umuuraha ictiqaadiga ah sida usuul limaani looga jeedo furuuc lictiqaad hadda weliba uma sii jeedaan taqsiimka usuul iyo furuuc la kala qaybinayo waxaa ku sugan nadar shekhulislaam ibnu taymiya ibnuqayim aljawzi ayaa ka hadlay waayo taxdiidka la xadidayo ayaaba adkaatay waayo waxaa jira fi masaa'il daqaa'iq lictiqaad ah oo yar yar oo saxaabadu bay isku khilaafeen ama yani markaa culamadii saxaabada ka dambeysay ahlu sunnaha ay isku khilaafeen oo la odhan karo waa min furuuc lictiqaad yani asallo waaweyn ma aha wax la aqoonsanayay ku saabsan tahay haddii la yidhaahdo waxa weeye usuul waxaa la yidhaahdaa wixii la aqoonsado ee maxalkeedu qalbiga yahay furuucna waxaa la yidhaahdaa wixii la sameeyo ee maxalkeedu jawaarixda yahay dee waxaa soo gelaya waxyaalihii la aqoonsanaayey umuuro furuuca ay saxaabadu way isku khilaafeen ama ay salafku way isku khilaafeen waxaa ka mid a nabi mxamed salى اllahu alayh wasalam hal ra'aa rabbahu laylat اisra wاlmicraaj arrin jawaarixda laga samaynaya ma aha waa arrin qalbiga laga aqoonsanayo marka waxa weeye taxdiidka la kala xadidaya adag haddii la yidhahdo qaطci iyo markaa dani baa loo eegayaa oo masaaisha marka maqطuucee qaطciga a baa la yidhahdaa usuul masaaisha waxa weeye madnuunkee daniga a baa la yidhahdaa furuuc lafteeda waxa weeye qaطci iyo dani waa arrin nisbi ah wax qof qaطci u abaan mid kale marka u ahay sida culamada muxaqiqiinta marka ay tilmaamayaan marka calaa kulli xaal yani waxa weeye isilaaxa marka hore usuul iyo furuuc la isticmaalo waxaa ku jira nathar wey laakiin cala kulli xaal haddii loo jeedo oo hadda shiiku siduu ka tartiibiyey weeyaane masaa-isha ictiqaadiga waaweyn yani lama odhanayo kii ka ijtihaaday mid kastaba waa muslim waayo taasi waxay keensanaysaa ahlubidaca dhammaan in la wada sawaabiyo oo la yidhaha mid waliba waa ijtihaaday وكلهم من رسول الله ملتمس البdع dhmaan in lagu sawاabnimo xukmiyo taasina waxay khilaafsantay camalkii صaxaabada iyo slka haddii ahlbidca dhamaan lagu sawaabnimo xukminay maxay khawaarijta ula dagaalamayeen maxay u radinayeen qadariyada maxay u radinayeen maxay salafkii kale ugu inkirayeen murji'a iyo jahmiya iyo muctazila dhammaan maxay ugu inkireen ta kale nebigu sala allahu alayh wasalam waatuu ka digay ahlbidca qaarkood uu naskareeyey marka warkaa ku saabsan mujtahid kastaa oo usuul ku ijtihaadaa musiib ah ee furuucdii hadduu ka ijtihaado masaa-ishii fiqiga ee khilaafiga ahayd masaaisha furuucda ah bimacnaa waxa weeye acmaasha jawaarixda laga samaynayo ku saabsan yani dhammaanteed ijtihaad ma wada galo laakiin masaa-isha fiqhiga ah ee camaliga ah ee culammadu isku khilaafeen ijtihaadka laga ijtihaado mid kastaba musiib ma aha mukti iyo musiib baa ka mid a waynu soo sheegnay sidee loo odhan karaa mujtahid kastoo markaa usuul ku saab ka ijtihaaday ayaa musiiba culamadu waxay ku ijmacsan yihin hadalkaas inuu baatil yahay oo mujtahid kasta fi lusuul inaanu ahayn musiib way ku ijmaaceen wax khilaafayna waxaa la sheegay wadaad muctazili ahaa oo cubayd illaahi ibni xasan alcambari la odhan jiray oo qarnigii labaada hijiriyada markaa noolaa boqol iyo afar iyo lixdankii dhintay markay hijiriyadu ahayd isagana waxa la waagii dambe waa ka noqday waa muctazili keligii baa laga sheegay ciddii kaloo dhami waxay ku ijmaacday mujtahid kastoo fi lusuul ka ijtihaada inaanu musiib ahay marka taana sidaas iyada ah weeyaan majuusku waxa weeye waa kuwa dabka iyo madowga caabuda laba ilaah bay sheegaan laba khaaliq bay sheegaan waa tanawiya qolada la yidhahdo tanawiya la yidhahda tanawiya waxaa loo yidhi bimacnaa laba khaaliq inay rumaysan yihiin ayaa markaa loo nisbeeyey waa khaaliq lilkhayr wa khaaliq lishar midna waa nuurka yidhahda midna waa madowga marka kuwaasaa la yidhahdaa majuus baa la yidhahdaa majuus ayaa la yidhahda wuxuu yihi liana dalika yuaddi wuxuu yihi bimacnaa sidaasaa ka laazimaysa shayga baailkaana yani waxaa lagu aqoonsada waxaa ka mid a inuu baail ka laazimo waayo culamadu waxay yidhahdeen maa lazima minhu bailu fahuwa bail wixii baail ka laazima isaguna waa baail hadduu shayga baatil ka laazimo waxaa ka dhalanaysa isaguna inuu baatil yahay baa ka dhalanaysa halkaa waxaa inoogu dhammaaday kitaabkii alwaraqaat ee usuul fiqiga ku saabsanaa caawa oo ay tahay arbaca afar iyo labaatankii markaa jumaada aluulaa caawa ay arbaco tahay afar iyo labaatankii jumaada aluulaa